shirweynahanu qabanqaabadiisu muddo socotay islamarkaana ay ka qaybgaleen haween tiradooda boqolaal gaadhaysay oo ka kala socday ururada bulshada iyo sidoo kale qaybaha kale ee bulshada ayaa waxaa qabanqaabiyayaasha shirweynahan ka mid ahayd faysaawo cali waxaan ugu horreyn weydiinayaa ujeeddada sirkan loo soo qabanqaabiye waxaanu soo qabanqaabadiis aanu ku jirnay ama diyaargargiis aanu ku jirnay muddo iminka aan ku qiyaasi karo ilaa laba bilood ama bil iyo laba biloodoo wax yarla runtii ayaan ku jirnay ujeeddada aanu runtii aanu shirkan u samaynay ama aanu qabanqaabinayna ama aanu dumarka doonayna aan isugu keenana waxay ahayd bal inaanu midayno cududa dumarka somalilan inta badan waxaana la yidhahdaa ma midaysnidin wax iskuma raacdaan idinkoo wada socdo wax ma doontaan marka runtii sababahan ugu waaweyn ee nagu kalifay shirkan waxay ahayd bal inaanu muujinno in maanta dumarka reer somalilan ay runtii dumar isku duuban yihiin oo aanu eegno bal dumarka maxay u baahan yihiin ee baahiya ah talada dalka maxay u baahan yihin halkee inay ka gaadhaan bay u baahan yihiin arrinta siyaasadda iyo xilaalka ay ka hayaanba kolley dabcan in badan hadhaysay shirka oo mas-uuliyiintii kala duwaneeda ka hadashay laftooda way carabaabeen oo siyaabo kala duwan baa uga hadasheen marka xilaalka laga hadlayo muxuu iyo dareenka idinku qabtaan ka haween ahaan dareenka aanu runtii ka qabno ka haween ahaan runtii waa dareen aanu dareensannahay in dumarku wixii ay xaqu lahaayeen aanay helin sababo badan oo runtii jirta awgeed marka marka loo eego de dowladda iyo qaybaheeda kala duwan marka loo eego executiveska iyo maxaankuaday meelaha ugu sarreysa dowladda dee runtii waxba waxaan ku leenahay saddex wasiir saddex wasiirna runtii markaanuu aragno dumarka reer somalilan iyo baahiyahoodusi ay u kala duwan yihiin iyo duruufaha ay ku sugan yihiin waxaanuu aragnay inaanay saddexdaasina qancinayn markaad leedahay xilaalkii inta nagu filan dumarka somalilan siaad sheegtay intii joogtay ama shirkan ama fikirkan idinla qabta maxaa ku filan runtii waxaan doonaynaa in aanu helno tiro runtii dumarka reer somalilan baahiyahooda mateli karta haddii aananu cidba ku lahayn meelihii taladu ka go-aysay ciddii go-aanada gaadhaysay isla markaana duruufaha ayagu ay ka duwan yihiin duruufihii ragga dee haddii aananu haysan dumarna matelayo oo ka hadli karo odhanaya dumarku duruufahaas iyo duruufaha duruufahaasi ku sugan yihiin waxaan u malaynayaa annagu inaanan ragna mateli karin raggu aanan nala duruufahayn mas-uuliyiintii kala duwanaaye ka hadlay goobtuna way sheegeen marka xilaa laga hadlayo way kala duwanta waa qaar magacaabis ku yimaada iyo qaar doorasho ku yimaada xagga doorashadoo kale haweenku aad buu tiro badan yihiin qiyaastiina boqolkiiba konton bulshada qayb ka mid inay yihiin baa la sheegaa haddii cududda ay idinku haysaan ma cid baa u baahantihiin aad socdaysaan oo isu soo baxdo idinku istaageertaan miyaan idinku filnay wallahi anagu inaan istaagno horta kelmaddaa cid kastaaba wayna weydiisaa barkhado laakiin runtii waxaan filaya dumar badan baa halkii berigii hore ay taagnayn aan taagnayn oo maanta dumarka og waxay u qaban karaan iyo iyo waxay usoo kordhinayaanba shirweynahan maanta waa qabateen maxaa filaysaan muxuu ka bedeli karaa intaasoo shiro hore laisugu yimid qaarkood waa ka hadasheen kani muxuu kaga duwanya ma bedeli karaabaa isleedii wallaahi wala annaga horta shirar shirar hore oo laisugu nimid way jiraan laakiin kan waxaanu isleenahay wuxuu kaga baaxad weeye shirarkii hore dee inta hore shirarka ama shirtaleed baanu qabanaynay ama in yaroo dumara meel isugu yimaysa laakiin kan maanta runtii dee ciddii joogtay baa joogtay laba kun oo dumara ayaa runtii haddaanay ka badnayn meesha isugu yimid oo runtii kala wada duwan oo mid kastaaba ay koonseen garaynaysa ama ay sheegayso dhibaatada dumarka maanta reer somalilan haysata marka runtii ani waxaan isleeyahy wax badan buu ka bedeli doonaa dumarka aragtidoodii iyo fiyugoodii mana aha waxaanu halkaa ku joojin doonee kambeynkan waanu wadi doonaa ilaa inta aanu helayno dumarka wax u cunto ma oo ku filan geesta kale mas-uuliyiintii halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo tilmaamay inay jiraan caqabado ku gadaaman guud ahaan haweenka marka laga hadlayo hanashada siyaasadeed iyo sidoo kale xilaalka waxaynu ku talagalnaa inuu dhammaanteen gacmaha isqabsanno oo xeerarka iyo fikirka dadka wax badan xuquuqda haweenku ay u baahan yihiin siyaasiga dhaqaalaha mujtamaca in kor loo soo qaado iminka laba qodob baa laba tallaabaan qaaday oo itaalkayga ahaa mid waxaan soo saarray markaanu yar joognay shaqaalgelinta hablaha waxaanu ogaanay hablaha intaan xeerbaxanidin dhaqankaa xadidaaya inay shaqo tagaan inantii markay timaado diiqad iyo waxay faduul bay dareemaysaa sugiba maysa inay kuyuugii iyo foomkii iyo shaqadii gashay way iskaga riyaatimaysaa gurigooda iskaga noqonaysa markaa waxaan soo saaray xeer odhanaya hay-adda shaqaaluhu marka imtixaan loo tartamaayo habluhu waddo gooniyay u marayaan imtixaanka sidoo kale madaxweyne waxau sheegay in xukuumad ahaan ay ka go-antay islamarkaana ay meel saareen qoondada haweenka ee kuraasta
intaynaan u saxaabin haddaba dagaal buu baahan yahay golaha wasiiradoodu dhaafo baarlamaan ku yaalla barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa